ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m wato gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal kusoo dhawaada xubinta wargeysyada ah oo suux walibaalka si toos aad uga dhegeysataan idaacadda star f m wato gobolka waqooyi bari suux waliba saako talaada wargeysyada waxyaalaha kala duwan ay qorayaan ayaan dabcan isha la dulmaraya halka qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doona saaka usoo kaakiceen kuwaa beriistay maqalka idaacadda wargeeska hore gacantiida saaka ku jiro waxuu saaka halkan wargeeska uu ka hadlayaa arrimaha soo jeedinta ee dabcan ku aadan waa dabcan bypartisanka ama wadahadalada labada dhinac ee kuwa kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyol umoja waxyaalaha hadda markaasi soo jeedintooda ka mid heeda sida oo danta ugu jirta dadka shacabka ayaa halkan waxaa laleeyahay waxaa ka mid ah dhegeysta les travel by government official waxaa ka mid ah in markaasi la yeereeyo socdaalada markaasi xubnaha waa dowladda ama shaqaalaheeda ama dowladda dhegeystayaal kuwooda ugu sasare inay markaasi safarada tirada badan ay markaasi aadayaan lacago iyo qarashaad fara badan ay ku baxayaan taasi oo la sheegay inay waxba macno markaasiisan usoo korinayn xaaladda wakhtigan ee dhaqaalaha waa dhaqaalyarada wadanka ka taagan waxaa sidoo kale ka mid a dhegeystayaal in increase in markaasi la kordhiyo dhegeystayaal shaqooyinka markaas executive office waa shaqooyinka markaasi ugu sarsare ee xafiisyada ayaa halkan markaasi leeyahay in ayagana markaasi la korriyo waa in markaasi reduction la sameeyo ama waa in markaasi qiimi dhimis ama lacagta la jaro ee shidaalka oo hadda markaasi qiimihiisa uu cirka isku sii shirirayo iyadoo waxyaalihii ugu dambeeyey ay markaas dabcan ka mid tahay in dagaalada dabcan ka socda wadamada ukraine iyo sidoo kale ruushka iyo sidoo kale wadamada falastiin iyo israael ayaa ka mid ah in markaasi korarka shidaalku sare u sii kaco sida ay ku andacooneyso xukuumadda ruuto halkan waxaa looga fadhiyaa in markaasi hadda sidii hore dib loogu soo celiyo iyadoo waqti ay qaadanayso sida qoborooyinka dhanka dhaqaalaha ay ka hadlayaan laakiin waa qorshaha iyo ajendaha ayay markaasi qeyb ka tahay iyadoo la sheegaya in wax walba hadda iskaafin karaan haddii shidaalka qiimihiisa hoos loo dhigo waxaa ka mid ah in markaasi la kala diro xubnaha institushonada ee dowladda ah oo markaasi la kala diro sida wargeyska saaka uu qorayo waxaa ka mid ah in markaasi la kordhiyo lacagaha kountiyada ee allogationka ee markaasi lagu tala ama qoondada weliba in markaasi lacagaha kountiyada lagu daro oo markaasi hadda intay qaadanayaan lasii laba jibaaro sida markaasi soo jeedinta qeyb markaasi kaga tahay in la sameeyo dhegeystayaal baaritaano ee doorashadii u dambeysay ee wadanka ka dhacday waa iyadoo xubintii markaas ugu dambeey ay halkan markaas ka hadlayaan laakiin ismaandhaaf ayaa hadda ka dhex taagan soo jeedinta xubnaha markaasi waa lixda qodob ee ugu weyn ee hadda soo jeediyeen waxyaalaha qaar ayaa hadda markaasi adkaanaysa oo ay markaasi ka mid tahay dhegeystayaal in markaasi baaritaano lagu sameeyey doorashadii u dambeysay hadda ka dhacday wadanka ee labada kun labaiy labaatanka laakiin waxaasoo dhan waxaaba ka daran dhegeystayaal xubnaha azimiyo ay nafsadooda markaasi aan ku qanacsaneen waxyaalaha ay ku wada heshiyeen xubnihii markaasi loo xil saaray waxaana halkan halka markaasi la raadinayaa dhegeystayaal arrinta maciishada sixir bararka ama korarka dhegeystayaal sixir bararka oo markaasi aan lasoo hadal qaadin waa qutulduruuriga waxaana halkan laleeyahay sababta markaasi dabcan looma dhanno haddii aan markaas xubinta tan kuwaad markaas laga dhigin waxay markaasi sheegayaan inay wax wada hadal ah ay markaasi la furmi doonin dowladda ama xukuumadda ruto waxaa ka mid a gabadha markaas lagu magacaabo maada karuwa ayaa hadda diidmadeeda si toos ah markaas u qiratay iyadoo xubnahan markaas ay soo dhaweeyeen inkastoo laakiin raila odinga isaga uu ku sheegay qoraalkiisa ilaa hadda inuusan markaasi akhrinin uu sheegay inuu akhrin doono kadibna waaratiisa fikirkiisa uu ka dhiiban doono dhegeystayaal haddaba riboortka markaasi labada dhinac ee wadahadalada ayaa hadda markaasi markaasi ay guddoomeen waxaana markaasi hadda la raadinaya sida ay markaasi xaaladda ama jawiga ay iskula qaadi iskula jahan qaadi karayaan xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale kuwa dowladda ee markaasi ee azimiyo lamoja iyo sidoo kale kenya kwanza gudaha ayaa markaasi waxyaalo fara badan iyo qorsho fara badan markaasi ka buuxa leeyahay sida markaasi xukuumadda ay markaas ueegilahayd qeyb markaasi kumeel gaar ah ee arrimahan loo dabaqi karo dhegeystayaal loona gaari karo sida kountiyada oo horumarada markaas loogu gaarsiin karo iyadoo markaasi loo adeegsanayo hab qoraaleedka ama heshiisyada ee laba dhinac markaasi lasoo jeediyay dhegeystayaal ayana markaasi ka mid ah qeybta horumarinta ee kountiyada iyadoo hadda ay xubnahaasi soo jeedintooda ay ku dareen in lacagaha loo kordhiyo kountiyada sida wargeyska bogiisa afraad uu qorayo wargeyska the standard xukuumadda william ruto ayaa markaasi soo daabacday ilaa iyo koob iyo toban prostatols ah dabcan shirkadaha wasaaradaha qaar oo hismaanaya hadda sheegtay in markaasi la wareejin doono macnaha loola jeedo in la gadi doono dhegeysta sida wargeyska saaka uu qorayo the national treasury ayaa markaasi hadda motion soo saartay oo processka ee lagu iibin doono dhegeystaal waa mwea rice mills shirkadda markaasi soo saarto briiska sidoo kale kenya seed company limited dabcan waxaa markaasi waa waa shirkada ayadana ama companiga dhegeystaal miraha ayaa ayadana halkan laga hadlaya waxaana kamid a dhegeysta rivertex east african limited shirkadaasi ayadana waa la iibinayaa dowladda ayaa leh kenya pipeline company k p c ayadana sidoo kale la iibinaya dhegeystaal national oil corporation ayadana waa la iibinayaa kenya lectrature prr prr waxaa markaas ayada tan u qaabilsan waasoo daabicitaanka kenya dabcan waa qeybta markaas xaqriska ee shirkadaha buugagta waxaa sidoo kale kamid a numerical machining complex iyadana markaasi mc waa n m c ayaa iyadana sidoo kale la iibinaya waxaa sidoo kale dabcan ka mid ah kenya international convention center k i c c ayaa iyadana markaasi la iibinaya waa shirkadaha markaasi hadda dowladda sheegayso in lacag fara badan ee markaasi hadda lagu leeyahay soo jeejeysay in balaayinshin ah lagu kala iibin doono sida markaasi loogu sabood karinayo dabcan xaaladda hadda wadanka lagu dabaqi karo laguna wadi karo hanaanka sida ee markaas ku qorsheynayso dhegeystayaal k c c ayaa kamid ah shirkada caanaha dhegeystayaal oo inta badan lagu tuhmo inuu markaasi xiriir fara badan iyo sidoo kale heshiis waa shaya markaas saami qeybsi uu la leeyahay qoyska uhuru kenyatta ama kenyata waa ree kenyataya dhegeystayaa inkastoo laakiin hadda qorshahaasi lasoo qorshay lasoo waa lasoo dharandariyey ee hadda markaasi ku doonayaan inay ku wareejiyaan shirkadooyin fara badan ee dowladda leedahay ayaa hadda la wareejinayaa waxaana markaasi leeyahay saameyn waxay kasoo gaari doontaa shaqaalaha oo hadda markaasi dowladda uga tirsana shaqayn jiray inay markaasi dhibaato markale soo gaarto waleyso fara badan ay kasoo gaarto dhanka dhaqaalaha waana qeyb kuwa markaasi brastatol ah sidoo kalena u shaqeyn jiray dowladda una shaqeyn jiray kuwa una shaqeyn jiray qeyb markaasi permanent and pensionable waa kuwa markaasi howlgab aan markaas hadda aan ahayn sidoo kalena shaqadooda caadi ooga dabcan laga yaaba inay ka baxaan mise kuwa markaas la wareegay inay usii shaqeeyaan ilaa hadda lama kala cadeyn karo iyo meesha u qoondanayso xukuumadda shaqaalooyinka halkaasi ka shaqeeya dhegeystayaal raila omolo odinga waxa uu hadda sheegayaa in markaasi qaylidhaan qoysaska ee hadda qaarkood ay ka wadaan ayna sidoo kale aysan ku qanacsaneen hanaanka markaasi loo sixay imtixaanada qaran ee dalka ilaa iyo laba boqol oo qoys dabcan waalidiin ah oo markaasi laba ka mid a private primary school ayaa hadda markaasi aaday maxkamadda ugu sare waa maxkamadda high court waxaana markaasi hadda sheegayaan in markaasi la kala cadeeyo sida imtixaanada markaasi loo sixay iyadoo wax isdabamarin ay markaasi ku tilmaameen qaab qoraaleedka halka xildhibaanada qaarna ay soo jeediyeen in markaasi dabcan loo yeero wasiirka waxbarashada loo uuna sharaxo qaabka imtixaanada loo sixay sababta wax isdabamarinta iyo weliba qaladaad fara badan loogu arkay marka lasoo daabicay warqadaha dhegeystayaal ee natiijada ee caruurta ee caruur waliba wuxuu markaasi ka keenay maadooyinka waxaana halka markaasi la sheegayaa in hadda xaaladda markaasi aysan cadeyn sababta waxan ay ugu dhaqaaqayso waaxda waxbarashada ee dalka iyadoo markaasi tuhun fara badan ay gelinayso waalidiinta macalimiinta iyo sidoo kale dabcan waa ardada waxaana hadda markaasi la doonayaa in inta markaasi selectionka la gaarin ee fasalka koowaad ee forman ama la xulashada forman in hadda markaasi la hakiyo sida ay kusoodabcan ay soo jeediyeen ilaa markaasi baaritaano xoogan laga sameynayo laguna ogaanayo sida imtixaanada markaasi risaalta jawaabta ay usoo baxday iyadoo hadda aada loo daleecinayo waxaana markaasi ka mid ah xisbiga mucaaradka azimiyo la umoja gabanayaasha iyo xildhibaanada iyo sidoo kale macalimiinta kuwaasoo ku sheegay inay markaas waxba kama jiraan ay ku tilmaameen keliya imtixaanada halkaasi natiijadooda laiska soo qaray oo ay caruurta si fiican loogu wada sixin sida uu wargeyska saaka uu tilmaamayo wargeyska daily nation wargeyska boggiisa qeybta dambe ayaa qoraya mucaaradka oo arrintaasi dhaleeceynayo wargeyska boggiisa tobnaad saaka isagana wuxuu qorayaa maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ayaa kiiska dembi baarista ee shaqaaqadii wadanka markaasi ka dhacday labadii kun toddobadii labadii kun sideedii xirtay dhegeystayaal waxaana hadda markaasi sheegtay in wax kiisaska alcadeyn ah oo markaasi oo kordhis ah in markaasi aan la qaban doonin iyadoo kuwa hore kuwa hore markaasi ay sheegeen inay dabaqi doonaan oo ay baaritaanada markaasi sii xoojin doonaan sida markaasi xiriira ku-xogeenka ee dhegeystayaal nasraad shameyn khan uu warbixinta ama xafiiskiisa ku sheegay dhegeystayaal wuxuuna hadda sheegay in markaasi la gudageli doonin kiisas kale hor leh oo ku saabsan cadeemaha iyo weliba dhibaatadii shaqaaqooyinkii doorashooyinkii ka dhacay wadanka labadi kun todobada iyo labadi kun sideedii sida maxkamadda dembiyada caalamiga ee warbixintaasi markaasi warbixinta xafiiskeeda kasoo baxday ee lagu sheegay sida wargeyska uu qorayo saaka gabanayaasha ayaa hadda markaasi helayaan ilaa iyo toban bilyan oo lacagta loogu talagalay gurmad deg deg ah oo markaasi fatahadaha hadda wadanka ku habsaday si wax loogu qabto waxaana maalintii shalayto ay markaasi diideen ku dhawaaqeen in ay hadda elninoda socoto ama waa rababka elninoda ay socoto ay hadda loogu dhawaaqo mid markaasi xaalad qaran oo deg deg ah sida warbixinta wargeeska saaka uga qorayo wargeyska ayaa halkan wuxuu qorayaa iyadoo madaxweynaha shil deg deg a shalay uu qabtay ku aadanay ku saabsaneed xaaladda wadanka iyo roobabka fatahadaha iyadoo qoysas fara badan ee hadda barakac ay noqdeen waxaana markaasi uu xukuumadda markaasi ku amray in lacaga loo qoondeeyo si kountiyada markaasi loo wada gaarsiiyo thirty eight counties waa soddon iyo sideed countiyo ama kountiyada ama maamul goboleedada ayaa hadda lagu sheegay inay saameynta roobabka ay ku habsadeen dhegeystayaal oobay ugu sii daran yihiin sida kountiyada mandheera wajeer countiga gaarisa tanariva kilifi mombasa sielo meelo fara badan ayaa lasoo qoray ugu horeeyaan kuwaasoo la sheegay inay sida uu loogu kalo waa sida dhibaatooyinka xaaladahan markaasi loo kala gaarsiiyo waxaana markaasi la sheegay in hadda ugu yaraan oo markaasi uu dilay ama roobabka ama fatahadaha gobolka markaasi ka dhacaya toddobaatan iyo lix ruux ayaa ama qof ayaa u dhimatay dhegeystayaal halka baraka xooganna lasoo tebinaya gaaraya ilaa iyo qoysas gaarayo soddon iyo shan kun oo qoysas wargeyska boggiisa lixaad ayaa qoraya wargeyska daily nation idaacadda star f m oo codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaa dhegeystayaal bal toddobada daqiiqa ay soo hartay ayaan dhegeystayaasha fursadda u siinay si ay kusoo kaakaceen kuwa beristeen maqalka idaacadda waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarka waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber subax wanaagsan dhammaantiin waxaan filayaa si wacan oo wanaagsan oo qurux badan inaad kusoo wada kaakacdeen iskagana warqabtaan haaladii jawigai deegaankaad ku sugantahay sidoo kale inuu aada u degan yahay haddii wax xanuunsan yihiin waxaan filayaa sidoo kale dadkeena iskaga warqabaan waxaan filayaa sidoo kale kuwa aan waxba dabcan waxba aan karsanin dabka aan shidanin iyo sidoo kale dadka iska warqabaan iyadoo hadda xaaladda ay aada u adag tahay qarashaadkii iyo wax iibsigii hadda cirka isku sii sharaara dhegeystayaal walqadka telefoonka iyo saaxiibka dhegeystaha ugu horeyaan siinaya dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas ay si toosa dhegeysta looga soo qeyb qaadan kartaan subax wanaagsan saaxiib yaad dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan wargeyska buggiisa toddobaad dhegeysa the standard wuxuu asaga saaka ku qorayaa uu leeyahay kulanka shalay madaxweynaha ay markaasi wada yeesheen oo madaxweynaha iyo sidoo kale golihiisa wasiirada waxaa loo qoonday lacag gaaraysa ilaa iyo toddoba bilyan oo lacagta dalka lagu qorsheeyo lou damcan loo qoondeeyo loona qorsheynayo sidii markaasi fatahadaha wadanka markaasi ka dhacay wax lagu qabto wargeyska buggiisa toddobaad ayaa faahfaahin kaga bixinaya bal xaaladda ee wadanka iyo dhibaatada markaasi lama filaanka ah ay weliba inta badan dabcan ku dhacday iyadoo webiyada qaar ay qarka jabsadeen halka sidoo kale meelaha qaar ee inta badan ee biyaha ay galeen dhegeystayaal waa rababkii fatahadihii wadanka markaasi ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay waxaa hadda markaasi xaaladda aada looga dayrinaya halka meelaha qaar ayba ku dhacday dhegeystayaal go-doon sida dabcan warbixinta halkan lagu tilmaamayo maalintii shalayta ugu horreysay ayaa waaxda markaasi u qaabilsan wadooyinka ee kenha waxay sheegtay in wadooyinka ee hadda la furay ay ka mid yihiin ama dabcan la hagaajiyay ay ka mid yihiin wadada xiriirisa dhegeysa elmadogo iyo sidoo kale bangal oo halkaasi go-doon ay ka dhacday iyadoo dabcan jidgo-on dabcan uu dhacay una dhexayso magaalada gaarisa ilaa iyo magaalada nairobi taasi keentay in hadda dabcan dabcan waaxdaasi wadooyinka ee digniino ay u jeedinaysa dadka shacabka iyo sidoo kale baabuurta in ay markaasi laa iyo inta xaalada markaasi ka degeyso ay inta xaaladda ka degeyso ay socdaalada ay markaasi yeereeyaan iyadoo la sheegana in roobabka ee hadda dhibaatay waxyaalo fara badan ay geysan karayaan dhegeystayaal soddon iyo sideed county ayaa la sheegay in hadda xaaladda ay ugu daran tahay weliba ay sii kala daran yihiin dhegeystayaal iyadoo xaaladda hadda la sheegaya in waxa la doonaya inay kaga qabtaan xukuumadda ruto toddobadaasi bilyan ama toddobada bilyan dhegeystayaal oo keliya loogu talagalay sida dadka wax loogu iibin lahaa waxna loo dabcan loogu qaban lahaa ay markaasi ka mid yihiin cunooyin ay ka mid yihiin barankeetiyo waa barankeetiyaal waa marooyinka kaneecada ee dhegeysa masandaroda waxaa u taqaanaa dhegeystayaal iyo weliba cunooyin iyo biyo nadiif ah sida warbixinta markaasi ka turjumayso kulankaas ee maalintii shalito lagu saxiixay in wax lagu qabto iyadoo wasiirka wadooyinka ee kibjumba murkumen uu sheegay wadada kutulo ee mandheera ee hadda markaasi la mari karo iyadoo maalmo fara badan ay baabuurta xamuulka qaado ee halkaas ay ku xanibsanaayeen ama ay ku xanibnaayeen taasi keentay in wadada halkaasi la mari waayo waxaana xaalada waa dabcan xaaladda wadanka keentay inay roobabka halkaasi ka dhacay dhegeystayaal meelaha ugu daran ee hadda la booqan doono waxaa ka mid ah dhegeystayaal gobolka waqooyi bari ee north eastern waxaa sidoo kale ka mid ah xeebta eastern ayaa ka mid ah rift valley ayaa ka mid ah iyo meelo fara badan ee xukuumadda ay sheegtay inay xaaladda ee hadda ay ka deerinayso laguna talagalay in lacagtaasi wax ay kaga qaban doonto kuna bedeli doonto xaaladda hadda wadanka markaasi taagan ee aadka looga cabsi qabo weliba sheegeen in roobka ay sii da-i doonaan sida waaxda ee cimilada ee hawada dhegeystayaal ay ku sheegtay warbixinteeda mar kale iyadoo sidoo kale dadka lou sheegay in digninada ay la socdaan maalinlaha ay joogtada ay soo saarto waaxdaasi oo si loo kala ogaado halka roobabkay ka da-ayaan iyo waqtiyada markaasi da-ayaan iyo sidoo kale sida xawaaraha iyo heerka ay gaarsiisan tahay hadday dabeelo wataan iyo hadday dabeelo wadanin iyo sidoo kale haddee waxyaalaha markaasi kubsaabsan cimilada inay markaas idaacadaha iyo weliba wargeysada iyo meelaha boogaga ay ku leeyihiin kala socdaan dhegeystayaal ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhi tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysan saaxib yaal dhammaantiin ku mahadsantahi la socodka dhegeysiga xulashada taarikhdu saaka waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad ee novembar sanadda labada kun saddex iyo labaatanka maalin talaada ah arrimaha gargaarka binaadinimada ee qaxootiyada barnaamijka si toos aad ugu dhegeysataan saaxiib yaal barnaamijka waxaa alaba inila socodsiya anigu ah yuusuf bakad nidaadiya nii farsameeya saaxiib yaal ilaa inta laga gaaray tobanka barqanimo duu ee bahayd ma dhegeystayaal barnaamijka toobada ku jira waxaad maqli doontaan adeegyada qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal iyo weliba falanqeynta fafaahinta weliba hay-adaha qaramada midooba oo talaada weliba halkan si toos ah saaxiibada dhegeystayaasha aan kula wadaagno qodobada iyo waxyaalaha ugu weynaa ugu dambeeyey ee hay-adaha qaramada midooba kasoo xigno ama kasoo qaadana dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay dhegeysa nairobi inawaxigeeda waa hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad sidoo kale ku sugan tahay mombaaso inawaxigeeda waa hal ibir saddex dhibic shan haddii aad gaarisa iladhaab aad ku sugan tahay faafi xeryaha qaxootiyada tanaarifa iyo masalaanina waa sagaashan toddoba dhibic xal haddii wajaaryaha basweyne aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad mandheera balad xawsuufta baniisa raamu lafi aad ku sugan tahay sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad muqdisho inawaxigaad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic eber idaacad umah wadaagto halkaasi kula nahay iseelo balaanbala meeru madoogaashina dhegeystayaal waa hal eber laba dhibic saddex marsaabit mooyaali xuduuda etoobiya dhankaasi siddeetan toddoba dhibic toddobo halka sidoo kalena saaxiibada life toos ay nagala socon karaan ayagoo markaasi booqanaya ee w w w dot star f m dot c o dot k ama applicationka abka star f m halkaas si toos aad kala socon karaysaan saaxiibayaal balintan qodobada markaasi faahfaahinta iyo macluumaadka kale aan sii gudagelin hayadaha qaramada midoobe markan aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeysa wana shirkada maha dabcan waxaan soo qabanaya mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkada safaricom ee marwal bixiya macaamiisheedu haysa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay kuleeyihiin hamaka talulu ingiya digitalna neon soo qabsa neon altra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliya sidoo kale shabakada ee w w w dot masoko dot com macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonada casriga ee four g waxayna markaasi kuleeyihiin hamaka talulu safaricom ayaa waxay dooneysaa in macaamiisheeda ay ka faydeystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka sida one g b oo bilaasha marwalbo aad iibsato telefoonada neon rey iyo neon altra waxaad hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonada cusub ee neon smata neon altra aad ku iibsan karto qiimo macquulgal ah oo aad awoodi karayso fursada ayaad keliya waxaad ka faa'iideysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay ka baam ee towshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay two g iyo three g hamaka talulu tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'ideysan karta waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barato dabcan xirfadaha cusub telefoonkan waxaad ka faa'ideysan karta ama ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom sidoo kale shabakada www masoko dot com gobolka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa waxa adiga dooneyso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaasho tilmaamaha qaranada googolka sawiro qurux badan aad ku qadan karto iyo waxaa lamidka dhegeystayaal waxaa dabcan dad badan ay ka faaideysanaya sidoo kale qabta youtube-ka gabdho badan ayaa ka faa'iideyan oo ka barteen karinta cunnada noocyada kala duwan cilaanka iyo sidoo kale isqurxinta dumarka waxaaba intaasi kuusu dheer in dugsiyada iskuulada ayagana casharada ay halkaasi kasii muraajaceysan karaan mise kala sii socon karaan ka daalacan karaan waxyaalaha markaasi qabyada ka ah oo doonayaan in halkaasi kasii dhamaystirtaan dhegeystayaal telefoonada waxaad ka heli karaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom iyo sidoo kale shabakada www dot masoko dot com hamaka talulu star f m codka gobolka waqooyi bari markan waxaan kuugu darayaa dhegeystayaal waa bangiga k c b bank bangiga k c b bank waa mid kamid ah waa midka dadka u wanaagsan laguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan lix sano k c b oo ah mid ka mid ah waa hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan laga soo bilow ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha kacaawinta dowladaha fulinta yaryar iyo sidoo ilaa mashaariicda baaxadda weyn fudaynta yuliba koruqaadista nolosha dadka yuliba iyadoo loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn karo yuliba hindisa asaasi ah k c b waxay si hagar la-aanih u gudataa hadafkeeda ah inay taageerto dadka o dhan nooc kasta oo fursado ah ee haatabo ama ay noqoto halkudhigo for people for beta k c b waxay dooneysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysan shirkadaha bulshooyinka dabcan labsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso oo ah waxaa ka mid ahay adeega k c b sahal oo aad ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecadda booqo maanta laanta kugu dhowey bangiga ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber lambarka mar kale aan kugu celina dhegeystaal booqolaanta ee kugu dhowey bangiga k c b bangiga waxaad kala xiriiri kartaa eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for better ayaa lagu leeyahay aan kuu sii raaciyo dhegeystayaal inkastoo barnaamijka aan si toosa goorna u gudageli doono haddii ay bahaynmo dadka qiyaamiya shacabka ayaa la yimaadeen hab cusub oo ay dadka ku qiyaamayaan maalin weliba ay ku dhibaateynayaan haddaba waxaa lagu leeyahay jiulize j niqueli ama newcon dabcan waa safaricom fraud ayaa lagu leeyahay oo dabcan kuwa burcad ah moobeelada kenyaanka ama kenya waxay la mid yihiin akoonada bangiga dadka qaar bay keedkooda ku wataan telefoonada qaar baa isku diiwaangeliya bangiyiinta moobeelka halka tuugada ay doonayaan inay lacagta ay xadaan jiulize niqueli ama nicon dadkan ayaa markaasi ku takhasusay inay iska dhigayaan bangi ama kuwa markaasi ka shaqeeya bangiga safaricom inay ka shaqeeyaan ama dadka shaqada ka dalbaday saraakiisha dowladda macalimiinta maamulayaashii wax la midka safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay markaasi ka caawiso dhibaatooyin xiriira dadka ee shacabka ee qiyaamaya haddaba nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiya warbixinta dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiiyey si warbixinta si toosa ay u gaarto iska ilaali dadkan oo xaqiijiya mar waliba cidda kula hadlayso hubso wax walbo oo aad sameynayso lana xiriir qofka shakhsiga markaas wax kaa codsanayo oo si aad u ogaato ilaan hubsina halbaa la siistaa dhegeystayaal haddaba waxaan ka waxa dabcan waa kan waxyaabaha la dabcan qaldami karo haddii qadka si habeen been abuur ahi loogu diiwaangeliyo macluumaadkaaga iska ilaali mashruuca dabcan wax walibo inaa markaas iska heyaraacdo waxay sidoo kale qaadan karaan adeegyada safaricom ay bixiso sida fuliza emshori iyo waxa la midka ah haddaba dhegaha fur waxaan rabnaa inaa markaasi ka horeyso iyaga ama waa ka horeyso iyaga oo macluumaadka dhan gacanta ku haysto safaricom kuma weydiineyso macluumaadka shaksiga ahaaneed ama macluumaadka shaksi ahaaneedkaada oo keliya waxay keliya dabcan la soo xiriirtaa macmiilka lambarka rasmiga ama hal lambar keliya safaricom macmiilkeeda ama macaamiisheeda kala soo xiriirtaa waa lambarada kale ah eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber lambarkaasi keliya ayaa safaricom kala soo xiriirtaa dhegeystayaal waa lambarka eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale oo sheegaya in dabcan uu ka shaqeeyo ama safaricom waa been abuur oo ku jar oo canaano oo fiji sidoo kale waa inaad markaasi ka warbixisaa wixii faragelin ah ee qadka siimkaaga ama xatooyaha macluumaadka shakhsideed wac hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si markaasi gargaaraad u hesho ha noqonin qof la qiyaamayo taxadar lahow mar weliba barnaamijka dhegeystayaal dib aan ugu soo noqona idaacadda star f m codka gobolka qoybare dhegeystayaal sidaad ku maaq dabcan aan kaga hadlayn base aan kuu sheegay oo inta badan aan diiradda ku saarno maalmaha talaadada dhegeystayaal waa arrimaha gargaarka binaadinimadii qaxootiyada dhegeystayaal halkaasoo aan eegnaa oo aan dabcan waa ku falanqeynaa kaga hadalnaa xaaladda markaasi hay-adaha qaramada midoobay inta badan ay kaga hadlaan haddaba halkeen markaasi ka bilownaa dabcan waxaan eegi doonaa marka hore bal elniidooda dabcan ee wadanka markaasi ku dhuftay iyo sidoo kale tan ayaan eegi doona laakiin markan waxaan fiirinaynaa bal marka hore gaza iyo dhibaatadii xaaladaha ka taagan iyadoo warbixino markaasi kala duwan hay-adaha qaramada midoobay aada uga diyaariyeen dhegeystayaal kana hadlayaan hay-adaha warbixinada ee markaas inta badan aadka diiradda loo saaray warbixinada ee ku aadan khaza iyo xaaladeeda iyo dhibaatadeeda iyo weliba halka ee maanta wax ay marayaan dhegeystayaal markan waxaan fiirin doonaa warbixin maalinta shalayto ee lasoo saaray oo looga hadlay xaaladda biniaadinimada dhegeystayaal suxufiyiinta ku sugan xarunta dhexe ee qaramada midoobay ee new york ayaa gelinkii dambe shalay waxaa ka weydiisay sida uu dabcan oga falcelinayo wararka sheegaya in xabad joojin qatar gaar khatar gaar qatar gaar wadaan ay gorowdeen ka tahay ay wadaan ay tahay in markaasi la kordhiyay laba maalmood oo kale mr gutres waxa uu sheegay inay taasi muujinayso rajo iyo bini-aadintinimo dabcan dhex muuqda ee dagaal sida markaasi dagaalada lagu joojin lahaa mugdigana looga bixi lahaa dhegeystayaal iyadoo xafiiska isku xirka gargaarka dabcan deg dega ee qaramada midoobey ee oja uu sheegay in dabcan in dadka ku nool koonfurta ay safaf uga jiraan masaafo dhan si ay u helaan gaaska wax lagu karsado oo ay dabcan miciinbadeen dabcan ay miciinbadayaan gubayaanna daaqadaha iyo weliba albaabada wax markaas lagu karsado waxa ay intaasi kordaatay inay joojinta binaadinimada ay afar maalmood ay markaasi ku hesheen israa'iil xamaas si weyn ayaa markaasi loo ilaalinayaa dhegeysta si ay markaasi midwaliba xadkeeda aysan u dhaafin sida uu dhigaya heshiiska xamaas ayaa dabcan sii daysay toddoba iyo toban lahysteya oo kale oo lagu dabcan qafaashay intii lagu guda jiray weeraradii argagixisada ee kooxda xubeysan ee koonfurta israa'iil toddobadii oktoobar ee ku qaaday taasoo ka dhigaysa tirada lahaystayaasha la sii daayey konton iyo sideed oja ayaa sidaasi tiri ilaa iyo boqol toddoba iyo toban falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiga israa'iil ayaa sidoo kale la sii daayay ilaa iyo jimcihii dhanka kale dhammaadkii dabcan wiigii wiiga dadaalo cusub oo markaasi lagu xoojinaya nidaamka daryeelka caafimaadka ee gaza ayaa mirodhalay dabcan miro dhal noqday iyadoo kolonyo ka tirsan qaramada midoobay ay raareen ay rareen ama ku rareen magaalada gaza talaabo waa talaalo waa talaalo dabcan nafta lagu badbaadinayo oo ay u socdeen koonfurta gobolka halkaas oo lagu qaboojin karo waa xiisada markaasi halka ka taagan badbaadinta dhegeystayaal waa oja waxay sheegtay in axaddii aynu soo dhaafnay kolonyo oo wadajir ah ee dabcan qaramada midoobay ay toddoba kun ilaa waa toddoba kun lix boqol oo qoysos oo qoysood oo talaalada dabcan waa cudurka waa cuduro kala duwan ee markaasi waa meelo marduwan ay kasoo kala aruuriyeen waa waa iyadoo markaasi wasaaradda caafimaadka weliba gaza ay sheegtay inay dabka hadda ay la xanuunsan yihiin waa xanuuno markaasi kala duwan ay soo gaareen halkaas ay noqonayso dabcan kuwa ee isticmaali karin sabab la xiriira waa kuleelka badan ee jira iyadoo qaboojiye aysan ka jirin gobolada waqooyi ee dhankaasi gaza waxayna markaasi ku guuleysteen inay keenaan koonfurta oo halkaasi laga soo daabulo dhegeystayaal kadib markii si dhab ah loo kormeero si loo xaqiijiyo dabcan ansaxnimadooda talaalada waxaa loo isticmaali doonaa si kor loogu qaado talaalka caadiga kaasoo ay curyaamiyeen sahayyari iyo sidoo kale colaado socdo oja ay carabka ku adkeysa dhegeystayaal gaajo ayaa halkan markaas laga soo tebinaya iyadoo hay-adda binaadinimada ee qaaday waqooyiga marinka markii ugu horeysay tan iyo markii xireen howlgallada ciidamada israa'iil toddobaadyo ka hor waxayna markaasi ka noqdeen muuqaalo cidlo ah axaddii barnaamijka cunada adduunka ee qaramada midoobay w f b iyo sidoo kale sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay unisef ayaa si wadajir ah u sameysay howlgal lagu gaarsiinayo gargaar cunno oo muhiim ah isbitaalka al ahli ee magaalada gaza iyo weliba deegaanada ku xiran waa tallaabo rajo leh laakiin kooxda waxay markaasi ka shaqeynayaan shaqooyin xanuun badan oo ay ka mid ah dadka aan helin oo dabcan wax gargaar ah oo toddobaadyo ah wakiilka w f b ee dabcan dhulka falastiiniyiinta ee la haysto ee sameer cabdel jabayr ayaa ku qoray bartiisa bulshada ee x waxaan arknay gaajo quus iyo sidoo kale burbur sida warbixinta markaas uu ku qoray sabtidii aynu soo dhaafnay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka w h o iyo howlgalka ay hogaaminayeen ururka bisha cas ee falastiiniyiinta p r c c s ayaa dabcan waa ka daadguray ugu yaraan todoba iyo toban bukaan iyo weliba dad dhaawac ah isbitaalka al ahli oo ay wehrinayaan koob iyo toban ka mid ah asxaabtooda isbitaalka yurub dabcan isbitaalka yurub waa qeybta qaan yunis ee koonfurta ee ku xiran madaxa w h o tedros adadom gibrayawis ayaa sheegay in bukaanada ay la daran yihiin dhaawacyo rasaas ah go-aan iyo sidoo kale gubasho wuxuu ku celceliyey baaqyada in markaasi xabad joojin lasii joogteeyo si dhibaatadii xaaladaha gobolka markaasi ka taagan ee gaza ee looga yariyo loogana saaro dabcan ciidamada israa'iil oo halkaasi ay ku sheegeen in duulaan ay ku hayaan oo weliba dabcan ay beegsanayaan isbitaalada gobaha reydka markaasi lagu daawiyay dhegeystayaal sida warbixinta saaka qoreysa dhegeystayaal waxaa leeyahay kolonyo ayaa si taxadar leh dabcan ay u baarayaan ciidamada israa'iil oo laga digay bar ama laga dhigay bar kontarool oo u dhow wadada khaza ka hor inta aysan usii gudbin waqooyiga oj ayaa sidaasi tiray dhegeystayaal laga soo bilaabo afar labaatankii novembar w f b waxay markaasi ku guuleysatay inay u siiso gargaar cunno oo muhiim ah ilaa iyo boqol iyo toban kun oo qof oo ku jira hoyga un u n r w r waa u r w a iyo bulshooyinka martida u yihiin iyadoo ay markaas u qeybinayso rodi dabcan baakado cuno iyo sidoo kale dabcan waa qaybta markaas electroniga ah ee wax markaas ay ku ifin karaan oja ayaa sheegtay in qiimaha cuntada ee khaza uu sare u kacay tan iyo markii ay bilowdeen iska horumaadka sida laga soo xigtay xafiiska tirokoobka dhexe ee falastiin qiimaha daqiiqa ayaa kor u kacay ilaa lixdan iyo shan boqolkiiba bishii oktoobar halka tan iyo biyaa dabcan biyaha macdanta ah ay markaasay markaasi laba jibaarmeen tan iyo markii dhegeystayaal waa tan iyo markii xalku uu hirgelay ee waa gaas karinta ama gaaska qeybta markaas wax lagu karso ayaa sidoo kale soo galay si gaza laakiin oja waxay ka digtay in dabcan waa in waxa ay markaasi ka digtay in markaasi la cadaysto mar walba la hor istaago xaalad markaasi dadka ay u baahan yihiin si fiican waa sida fiican in markaasi lagu heshiiyo laguna joojiyo xabad joojinta mid dhaqangasho xafiiska qaramada midoobey ayaa ka warbixisay labakii dabcan waxaa ka warbixisay oo ay ka oo markaas goob waa goob ku taalo khan yunis oo ku koonfurta strip waa koonfurta iyadoo dadku ay sugayeen habeen iyo maalin halka kuwaan markaas awoodin ay sugayeen gaaska karinta waxaana markaasi hadday sheegeen in arrintaasoo dhan looga fadhiyo sida waxa loogu qaban lahaa laguna dabool lahaa baahidaha faraha badan ee dadka inta badan ay la daaladhacayaan arrimaha iyo xaaladaha dhegeystayaal ayaan ku guda jirnaa ee khaza waxaan markaasi iminkan aan fiirin doonaa dhegeystayaal bal wadanka suudaan oo asagana xaalad kale laga soo tabinaya dhegeysta sida warbixinada qaar ay qorayaan iyadoo soomaaliyan usoo socno dhegeyste warbixintan ayaa markan ku bilaabanaya dhegeystayaal bal waxa laga hadlayo iyo waxa markaasi xaaladda ay tahay ee markaad fiiriso dhegeystayaal warbixinada markaasi kala duwan oo inta badan laga hadlayo lagana daylinaya dhegeystayaal ee ku aadan xaaladaha guud ee wadanka markaasi ka haysato ama wadanka ee suudaan tan iyo markay dagaalada ee halkaas kasoo dabcan tan iyo markay dagaalada ay ka dhaceen wadanka suudaan dhegeystayaal maxay dhacay maxaa dabcan isbedelay iyo sidoo xaaladda waxay tahay waxaasoo dhan warbixin aada u dheer ayaa laga diyaariyey lagana qoray dhegeystayaal maalintii shalayto taasu waxyaalo fara badan taabanayso kana hadlayso xaaladda iyo waaqica markaasi suudaan ka taagan dhegeystayaal warbixintan shalay ayaa la qoray dhegeystayaal oo laga diyaariyey bal xaaladda sida markaasi lagu samata bixin karo iyo xaaladda siday tahay guud ahaan wadanka ciidamada dhegeystayaal ee taageera dabcan waa ciidamada kuwa loo yaqaano rapid support forces ciidamada taageerada deg dega iyo weliba kuwa maleeshiyaadka huwanta ah ayaa boqolaal rayid ah ku dilay galbeedka daarfuur horaantii novembar waa labada kun saddex iyo labaatanka human right watch ayaa sidaasi sheegtay shalayto ciidamada ayaa sidoo kale biliqo weerar ku qaaday oo si sharci darro ah u xiray xubno badan oo ka tirsan beesha masaliid ee u badan tahay magaalada waa ardamata oo ku taala duleedka galbeedka daarfuur waa algeninia marka la eego dabcan xiritaanka ah ee la sugayo ee howlgallada qaramada midoobey ee suudaan laguna bedelayo ergeyga gaarka golaha ammaanka ee qaramada midoobey waa inuu si deg deg ah markaas uga fiirsadaa siyaabaha lagu xoojinayo waa joogitaanka qaramada midoobey ee suudaan taasoo joojin karta xadgudubyo kale oo si wanaagsan u ilaalin karto dadka rayidka oo ee daarfuur waa in ay taageertaa in taageero la socod xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee halkaasi ka jira ay balaariso cunaqabateynta hubka ee jirta si ay u daboosho dalka oo dhan iyo weliba dhammaan dhinacyada ku dhugta leh iska hormaadyada hubaysan ee socdo xubnaha afrikaanka ahi ee golaha ammaanka imaaraadka carabta iyo weliba dowladaha kale ee ku jira golaha waa ina markaasi taageeraan tallaabooyinka iyo weliba kuwo kale si loo hubiyo in hay-adaha ugu awooda badan ee qaramada midoobey ay awoodu leeyihiin inay gudato mas-uuliyadda ay ka saaran ilaalinta rayidka ee ku nool galbeedka daarfuur iyo suudaan inteeda kale ciidanka taageerada deg dega ee qeybtiisa ugu dambeysay ee dilalka qowmiyadeed oo ka dhacay galbeedka daarfuur waxay leedahay calaamado dabcan ololo abaabulan oo waa gabadfallo oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee masaliyiinta lagula kacayo ayuu yidhi maxamed cismaan cilmi bare suudaan oo ka tirsan wuxuuna markaasi ka tirsan hay-adda waa hay-adda markaasi human right watch golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu u baahan yahay inuu joojiyo iska indhatirka baahida quustay ee in lagu ilaalinayo rayidka ee daarfuur sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga u n hcr yaa sideed boqol oo qof ayaa lagu dilay weerarkii dabcan weeraradii horaantii bishii novembar oo horaantii bishan novembar ka dhacay waa ardamaadha kormeerayaashu uqul insaanka ayaa wareysi markaasi la yeeshay dadka badbaaday oo ka yimid dhanka jaad waxayna ku qeexayeen dhimasho inta u dhexeysay ilaa iyo kun saddex boqol ilaa iyo laba kun oo markaas ay ku jiraan tobanaan qof oo lagu diray wadada aada jaad ugu yaraan sideed kun oo qof ayaa u qaxay jaad kuwaasoo ku biiray ilaa iyo afar boqol iyo konton kun oo qof oo ku badan haween ama u badan haween iyo caruur oo ay markaasi ka barakacay weeraradii ka dhacay galbeedka daarfuur gaar ahaana inta u dhexeysa bilihii abriil iyo juun human right watch ayaa wareysatay ilaa iyo labaatan qof oo masaliid ah oo ka qaxay magaalada ardaama una qaxday bariga jaad inta u dhexeysay novembar toban kowdeed ilaa iyo tobanka oo ay ku jireen soddon saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee suudaan ee saf kuwaas oo ku tilmaamay dil duqeymo xarig sharci darro ah tacdiyi galma si xunna markaas lagu laqmay iyo weliba dhac dhammaan dadka la wareystay waxaa lagu aqoonsaday magacyo qarsoodi ah oo lagu ilaalinayo human right watch ayaa sidoo kale falanqeysay sideed muuqaal oo sideed muuqaal ah oo lagu baahinaya baraha bulshada kuwaas oo muujinaysa ciidamada taageerada deg dega ah ee xiran inay ka badan in ka badan ilaa in ka badan laba boqol oo rag iyo weliba wiilal oo gudaha ardaam ah muuqaal ayaa muujinaya dagaalyahanada dabcan dabcan waa qaraacaya koox ragga ah human right watch ayaa warqad markaasi la wadaagtay ciidamada taageerada deg deg ah iyadoo dabcan la wadaagaysa natiijooyinkii weliba su-aalaha laakiin wax jawaab ah kama helin ka hor taariikhda markaasi la daabacay warbixintan sawirada dayax gacmeedka la qaaday toddobaadkii ugu horeysay ee novembar ayaa muujinaya in saameynta duqeymaha ay ku yeesheen kaabayaasha rayidka iyo weliba kuwa militariga iyo sidoo kale filiqada iyo weliba waa gubashada gudaha iyo weliba hirada waa xerahada xerada barakacyaasha ee ardaama sawir dayax gacmeedka waxaa kale uu markaasi muujinayaa khubaro weliba meydad cusub oo markaas suurtagal ah oo wadada markaasi yaala inka badan isku dhicii shan iyo tobankii abriil ee ka dhacay suudaan ayaa u dhexeeyay labada dhinac ee militariga ee dalkaasi ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo sidoo kale xoogaga taageerada deg deg ah inta u dhexeysay bilihii abriil iyo juun ciidamada taageerada deg deg ah iyo weliba maleeshiyaadka huwanta ayaa markaas dabcan hogaaminaya mawjado weeraro ah oo markaasi ka dhana xaafadaha masaliid ee ee algineyna iyo sidoo kale magaalooyinka ee tuulooyinka kale ee gobolka kuwaasoo si weyn markaas loo bartilmaamsanayo sanadka waa loo bartilmaamay sanad dadka rayidka dhegeystayaal cilmi baarista joogtada ee human right watch warbixinta warbaahintu waxay markaas muujinaysaa inay dileen kumanaan rayid ah dabcan gubay dhammaan xaafadaha iyadoo waa gebi ahaanba uu dadka soo barakiciyeen ay dabcan gaabad ka helayaan el nino bilooqo baaxad leh weliba kufsi dumar iyo weliba gabdho oo iskugu jiraan weeraradaasi waxay si qasab ah ku barakiciyeen boqolaal kun oo rayid ah iyadoo kumanaan qof oo dabcan oo magangelyo u noqdeen ardaama ardaama waxay martigelinaysaa labada saldhig ee ciidamada qalabka sida sida suudaan iyo weliba xeradadka xerada dadka markaasi barakayaasha nofembar ee bishan uu dagaalku mar kale dhexmaray ciidamada taageerada deg dega iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee suudaan labadii maalmood ee uu dagaalka socday dagaalka culus socday ayaa laba dhinac waxay markaasi madaafiic ku qaraaceen deegaanka iyadoo marka qaarna ay waxyeelo soo gaartay dad rayid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inay qaar ka mid ahi ay dagaalyahanada masluud oo masaliid ay ku biireen dagaalka iyadoo dabcan garab seenaya ciidamada qalabka sida ee suudaan laga soo biloabo afartii novembar kadib markii ciidamada taageerada suudaan oo dabcan deg deg ahi ee maleeshiyaadka ay la wareegeen gacan ku-haysta saldhigga ciidamada qalabka sida ee suudaan waxaay dabcan gulufka ka qaadeen xaarada ay degan yihiin iyo dadka barakacyaasha iyo iyo dabcan iyo xaafadaha kale ay degan yihiin kuwaasoo dhammaantood ay degnin ay degan yihiin masaliid iyo ku- iyo qo- iyo kooxaha kale ee cara- waa kooxaha kale ee carabta ahayn dadka ka badbaaday weerarka ayaa sheegay in ciidamada gargaarka ee waa gargaarka degdegayay ee ciidamada huwanta ay rasaas ku fureen dad rayid ah oo cararaya iyo waxayna dadku ay ku toogteen guryahooda hoyga iyo wadooyinka ee badbaadi- daba- bad- waa badbaadiyaashu waxay sheegayaan in warbixinta hadda ay markaasi kaga hadlayso caddeyn xoojin oo muujinayso in ay dileen dabcan ma- waa dabcan inay sheegayaan weeryahanadu inay markaas aflagaadiyeen masaliid markuu qaarkoodna waxay sheegayaan inay doonayaan in ay dilaan masaliid dhagarqabayaashu waxay dileen ugu badnaan niman masaliid ah laakiin laba qof oo la wareystay ayaa sheegeen in dadka kasoo jeeda kooxaha aan carabta ahayn gaar ahaana qowmiyadaha tam tamaa iyo erenga ee la dilay la dhaawacay dhegeyst toddobadii novembar afartan iyo shan jir afartan iyo shan jeer ah, waa afartan shan jir berilay ah oo masaliid ah ayaa sheegay in maleeshiyo carbeed oo ay la socdeen baabuurta ta- waa taakuleynta degdega ah ay galeen guri ay gaabad oo dabcan ee ga- ee- ee- oo gaabad waa dabcan uu ku gabanayay ay ka dhigayeen xeryada oo dabcan xerada ardamaala waa waa ardamata nimanka weerarka soo qaaday ayaa guriga hortiisa keenay toddobaadkan toddobada nin waxay ku weerarka ee markaas ay ku qaadan dhegeystaan inuu markaasu ka imaaday eh, guriga wuxuu yidhi ninkii marka aan soo baxay mid ama laba ka mid ah carabtii ayaa toddob- toddob- toddobadii nin meel dhow ka toogtay isla markiiba way di- way way wa- waa ay dileen dhammaantood halkaas ay ku dhul- dabcan dhulka eh, dhigeen mid ka mid ahi dembiilayaasha ayaa igu yidhi bal eeg inta ayn- inta aan dilnay waxay igu yidhaahdeen ka bax magaalada si la mid ah mawjadaha rabshadaha ee alginiyana shan bilood ka hor ciidamada taageerada degdega waa galbeedka koonfur dhegeystayaal sida warbixinta markaas ay tilmaamayso dhegeystayaal waa ciidamada sida uu markaas dhigaya sharciga caalamiga weerarada oo oo ula kac ah ee markaas loo geystay dadka rayidka ah oo ay ku jiraan dilalka aan sharciga ahayn si xunna markaas ula dhaqmaya dadka rayidka ah ay- iyo dhammaan kuwa aan markaas ka qeyb qaadan dagaalka sida maba- maxaabiista iyo kuwa markaas dhaawaca ah iyadoo barakicin xoogan ay ku xadgudubka sharciga dagaalka waxaana markaas lagu qaadi karaa dembiyo dagaal falalka dilalka kufsiga jirdiilka masaafurinta cadaadiska iyo weliba dembiyada kale ee loo geysta dadka oo qayb ah ka qayb ah weerarada ka baxsan ama ka nid- dabcan ama nidaamsan oo ay ka dhan ah dadka rayidka ah ee ku saleysan dowladda ama siyaasadda urur ama ay ka dhigan dembiyo ka dhan ah aadanaha novembar lix tobankii suudaan waxay ku- waxay markaas weydiisatay qaramada midoobay inay soo afjarto waajibaadka howlgalka siyaasadeed ee dalkeeda maalintii xigtay xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu ka magacaabay ergeyga gaar u qaabilsan suudaan kaasoo si weyn u yareyn doono dhinaynta qaramada midoobay ee xaaladaha walaha ammaanka ee qaramada raalli ahaada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee danaynaysa oo ama danayaasha oo kale ee muhiimka ah waa inay markaasi tixgeliyaan dhammaan xulashooyinka si looga hortago xadgudubyada kale oo la ilaalinayo ama laga ilaalinayo dadka rayidka tallaabada ugu horeysa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa inay markaasi abaabulaan booqashada guul- guuluhu ee ku tegayaan bariga jaad si ay markaas ula kulmaan dadka ka badbaaday xaas- dabcan xasuuqyada hadda ka socda daafoor human right watch ee warbixinteeda ay qeyb ka tahay intaa waxaa dheer xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo weliba dowladaha ee kale ayaa markaas khuseeya waa inay markaas cunaqabateyn kusoo rogaan cid kasta oo ku xadgudub- ku xadgudbaysa cunaqabateynta hubka ee golaha ammaanka ee daarfuur oo la as- oo la saaray tan iyo labadi kun iyo afartii golaha waa uu ba- dabcan ba- waa- golaha goluhu waa in uu markaasi bal- ballaariyaa eh, cunaqabateynta si uu u gaarsiiyo dalka oo dhan human right watch ayaa tiri waa in markaas sidoo kale taageeraan baaritaan eh, socda ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee i c c dembiyadan daarfuur iyo weliba habka xaqiiqada raarinta dabcan caalamiga ahi ee ka madax bannaan ee qaramada midoobay suudaan oo ay ku jirto in ay markaas u xiraan hay-adahan si ay u ogaadaan dabcan waa kaalmada ay bixin karayaan boqortooyada ingiriiska ee midooda yurub midooda afrika urgoboleedka iyo weliba dowladaha kale ee quseeya waa in ay markaas si deg deg ah u cunaqabateeyaan una soo rogaan cabdiraxiim cabdilraxmaan iyo cabdeel raxmaan oo taliyaasha ugu sareeya ee waa taageerada deg deg ahi sida muuqato gooboo goob joog ka ahaa waa goobjoog ka ahaa weeraradii waa ardamaata iyagoo markaas sidoo kale waa mareykanka waa sidoo kale mareykanka waa inay sidoo kale ay cunaqabateeyaan hamedit hogaamiyaha ciidamada taageerada deg dega ee xadgudubyada ba-an markaasi ka geystay ciidamada isaga ka amar qaata deegeystayaal ilayaasha gobolkii weliba kuwa caalamiga waa inay iska dhigaan way iska dhigayaan tareen qayblo qayladhaan iyo weliba badbaadayaashu bilo ka hoos kasoo jeedinayaan qatarada waa xusuuqa waa xusuuqyada ee kala dhacaya galbeedka daarfuur ay tiri cusmaan ama cismaan dhegeystayaal golaha ammaanka golaha ammaanka waxau u baahan yahay inuu qaado tallaabooyin wax koola si wax looga qaabto culayska xaaladaha cunaqabateynta lagu soo rogo taliyaasha muhiimka ah raalinta si daynta kuwii markaas sharci darada ahi u xiran iyo weliba inay taageeraan dadaalada isla xisaabtanka ee gobolka weerarada markaasi soo noqnoqda ee ciidamada taageerada deg deg waa kuwa iyagoo maleeshiyaadka huwan ama huwanta ah ka dhanka ahay dadka rayidka ahi waxay markaasi waxay ku nool ku nool guud ahaan galbeedka daarfuur tan iyo markii ay bilowdeen iskoormaadyada suudaan bishii abriil labada kun saddex iyo labaatankii ayaa kusoo qasbay in kumanaan qof oo barakacyaal ahi inay gaabad ka dhigtaan gaabad ka dhigtaan armaada oo ku taalo duleedka waqooyiga bari ee alginiana ee dabca martigelinaysa militariga suudaan shan iyo tobankeeda qeyb ciidamada lugta iyo weliba xero ku yaala ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah qaar badan ayaa halkaasi gaaray kadib markii dad rayid ahi lagu laayay alginiana bishii julaay dhegeysta sida warbixinta saaka ee ku qoreysa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhegeystayaal waa bini-aadanimada u n waa human right watch dhegeystayaal star f m codka gobolka qoybara dhegeysanaysaan saaxib waa hagaagi dhegeysa weli idaacadda star f m codka gobolka qoybara dhegeysanaysaan saaxiib yaal markan aan soo qabta mid kamid adaga qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal haddaba barnaamijkan ayaan fiirin dabcan waa adaga qaybta barnaamij ka ahaa dhegeysta waxaana markaasi ku leenahay shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisha u haysa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay markaasi kuleeyihin hama kataluul ingiya digital neon soo qabsa neon altras sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon smata todoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal teleefanadan waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko dot com maamiilka safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga four g waxay markaasi kuleeyihin haamaka taluulu safaricom ayaa waxay dooneysaa ama doonayaan inay macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka ah safaricom waxay ku siinaysaa adeega internetka one g b oo bilaasha mar walba oo aad iibsato telefoonada neon ray iyo neon ultra waxaad haddaba dhegeysa ad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smarte neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimaha macquulgaal ah oo aad awoodi karayso fursadan ayaa keli waxaa ka faaideysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika musi telefoonka kenyaanka u yaqaana kabambe tushnaha soomaalida dhadon waana macaamiisha telefoonku yahay three g iyo two g hamaka taluulu tusaale dhegeyste markaad haysato telefoonka casriga internet aad u isticmaalayso waxaad ka faaideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub waxaa adaba xirfadahaasi kamid a dhegeystaal googolka wax kaga baari kartaa waxa aad adiga dooneyso telefoonka aad u adeegsan kartaa iyo inaad markaas guri kasoo shaqeyso oo aad u isticmaasho tilmaamaha qariirada googolka sawiro qurafan sidoo kale ku qaadi karayso haddaba waxaa arkaysaa qeybta youtube-ka oo dad faraba markaas iyagana ka faa'ideysteen weliba hablaha dumarka ama hablaha ama hablaheena ka barteen qeybta cunukarinta dhegeystaal isqurxinta iyo laanka waxaba ku sideen caruurtoodan iskuulka waxbarasho ay waxbarashada cashirada layliga jaamacadaha koolejyada iskuulada hooste primary iyo secondariga iyo sida dugsiyada ay markaasi halkaasi ka akhrisan kareen cashirada dhegeystayaal telefoonkan waxaad ka heleysaa dhammaan tukamada safaricom wakiilada safaricom yaliba shabakada ee w w w dot masoko dot com telefoonadan dabcan waxaad ka heli karaysaa ama ka heli kartaa dhammaan tukamada safaricom wakiilada safaricom iyo sidoo kale shabakada w w w dot masoko dot com hamaka taluulu aan kugu dara dhegeystayaal adeega kale qaybta barnaamijka ah bangiga k c b waa mid waa mid dadku ay wanaagsan yihiin u wanaagsan looguna talagalay dadka oo laguna talagalay dadka oo dhan k c b waa bangigeena inka badan ilaa iyo boqol labaatan lix sano k c b oo kamid ah dabcan wuxuu kamid yahay oo kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuraya shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha kacabinta dabcan kacabinta dowladda fulinta yaryar weliba mashaariicda waa baaxad weyn ee fududeynta iyo kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo maray ganacsiga waana ula joogteyn karo oo iyo weliba hindisa asaasi ah waxay k c b si xagar la-aan ahi u gudataa hadafkeeda ahi inay markaas taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo weliba dabcan fursado ah oo noqoto halkuligu for people for better k c b waxay dooneysaa inay markaas nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysan shirkadaha isbuucyada iyo sidoo kale dabcan waa la hibsooca ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ku heleyso waxaa ka mid ah adeega k c b sahal ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecadda booqo maanta laanta kugu dhow ee bankiga k c b waa laanta kugu dhow bankiga k c b dhegeysta adigoo lambarka kala xiriiraya eber todoba hal waa eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber lambarkaas ay si toos ah ogaa la xiriiri karta ama lambarka kale eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo hal eber eber eber mar kalean kugu celnadhegeysa waa eber toddobo saddex laba waa eber toddobo saddex laba waa eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo hal sideed toddobo eber eber eber eber k c b for people for better haddaba dhegeystayaal fraud of safaricom waxay hadda markaasi cid waliba looga taxadarayaa inay markaasi fiijeelan xoogan ay sameyso macluumaadka si lagaaga dhicin lagaaga dhaxdin telefoonka iyo sidoo kale lacagaha dadka qiyaameyey shacab dabcan shacabka ayaa la yimaadeen xab cusub oo ay dadka kenyaanka ay doonayeen markaas inay ku marar habaabiyaan inay ku dhacaan moobeelada kenyaanka waxay si lamid yihiin akoonada bangiga dadka qaar baa keydkooda ku wada telefoonada qaar baa iska diiwaangeliyey bangiyeynta mobilka halka tuugada ay doonayeen in lacag ay xadaan yulize niquelia manicon dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dhigayaan bangi safaricom dadkan ayaa dabcan shaqada aad ka dalbatay waa kuwa markaas shaqada ka dalbaday kuwa saraakiisha macalimiinta mas-uuliyiinta oo maamulayaasha dhegeystayaal ayaa halkaasi dabcan dadka lagu dhacaa safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo dooneysa inay dabcan ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka ee qiyaamaya haddaba lambarka saddex saddex saddex saddex ee lagu gudbinayo warbixinta dadka ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba sidaa kula hadlayso hubso wax walba oo aad aad sameyneyso iyo lana xiriir dabcan waa inaad markaas sameyso lana xiriirta lacagta shakhsiga markaas u gelinayso ilan hubsiino halbaa la siistaaye haddaba waa dabcan waa kan waxyaabaha qaldami kara haddii aad qaldan ama si qaldan lacag ugu been abuurto mise oo ugu darto lagu diiwaangelin kara dabcan macluumaadkaaga waxay sidoo kale qaadan karaan adeegyada safaricom ee bixiso sida fulisa mshor iyo waxaa la midka haddaba geedaha fur waxaan rabnaa inaad dabcan haddaba dhagahada fur waxaan rabnaa inaad markaas aad kororsato iyagoo macluumaadka dhan gacantaad kugu siinayna dhegeysta safaricom ku weydiinayso macluumaadka shakhsi ahaaneed oo keliya balse waxay kula soo xiriiraysaa lambarkeeda rasmiga cid walibay garanayso waana eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber dhegeystayaal lambar kasta oo kale oo sheegaya in oo la shaqeeya shirkadahaasi aan horeyn soo magacaabnay waxaa markaas dowladda si deg dega inaa loo soo xiriirto shaqsigaasna waa suurtagal in markaasi la qabto la xira dhegeystayaal safaricom inaad dabcan ka warbixiso wixii faragelin iyo weliba ka qadka siimkaarkaaga ama xatooyada maclumaadka shaqsiyeed waa ibah waa hal eber eber waa ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si hagarsi hagar la-aan u hesho ama dabcan waa hagar waa si ay markaasi gargaar ahaan ay ugu hesho noqon qof la qiyaamiyo taxadar lahew dhegeyste star f m cunto gobolka waqooyiba hagaagi dhegeystayaal xadgudubka galmada u n ocha waa u u h c h r waxay sheegtay in waa toddoba iyo tobankii noofembar ee haweeney iyo weliba gabdhaha lagu geystay xerada weliba dabcan guryahooda intii uu rabshadaha ay socdeen waa wadanka suudaan dhegeysta waxaa laga hadlaye human right watch ayaa la hadashay dad goobjoogayaal ah oo ah ku markaas ku tilmaamay xadgudubka dhanka galmada intii uu socdeen rabshadaha waa ardaamata samira oo waa soddon sano jir ayaa sheegtay in iyada iyo weliba qoyskeeda ay la carareen afartii waa dabcan ay carartay afartii novembar waxaan aragnay gabar yar oo ay kufsadeen laba nin midna waa the complet dharka dabcan waa dharka dhaqameedka ee jad mid ka mid ah ku labistan dareeska ciidamada taageerada deg deg ah waa dabcan waa kuwa markaasi rabidka waxayna markaas ku joojiyeen intay mooto saaran yihiin waxayna ku kufsadeen halkaasi wadada waanu joojin kari weynay oo safarkeygii ayuuna sii wadanay saynab afar labaatan sano jir ayaa kusoo labatay ardaama oo ay ka mid tahay jaad iyada iyo weliba walaasheed noofembar tobankeedii laakiin haddana way carartay gabadh dhalinyaro ah ayaa guri dabcan gurigayga timid fidnimadii iyadoo ay sheegtay inay markaasi kufsadeen carab iyo sidoo kale xooga taageerada markaasi degdeg ah isla markiiba waxay aanan go-aansanay in aan markaasi ka tegno oo aan habeen u ahayn aan annaga nabad naguma aha dumarka dhegeystayaal ama badbaadin halkaasi naguma aha sida ay sheegtay gabadhaasi human right watch waxay hore markaas u diiwaangelisay xadgudubyo baahsan oo xagga galmada ah iyadoo dadka aqoonsaday toddobaatan isdeed dembiyaal ah waa dhibanayaal ah ama ka badbaaday kufsi ay geysteen ciidamada taageerada ee degdega iyo weliba maleeshiyaadka xulafada ah ee algenyana intii u dhexeysay bilihii abriil iyo juun dhagar qabayaashu waxay markaas u muuqdaa inay markaasi ka dabcan beegsadeen dumarka sababto ah aqoomiyadaha masiibid iyo weliba xaaladaha qaarkood sababtoo ah waxay markaasi hayeen dabcan dhaqdhaqaaqiyaal caan ah dhegeystaal bilaqo laga dabcan laba goob joogayaal ayaa sheegtay in maleeshiyaadka carbeed iyo weliba xoogaha taageerada dabcan degdeg ah ee bilaabeen bilaqo markii ay bilowdeen weeraradii kowdii novembar ilaa iyo tobankii novembar socday iyagoo markii ugu horeysay bartilmaameysaday goobo kadabcan ku dhow xaruntii ciidamada qalabka sida ee suudaan kadibna ay u dhaqaaqeen dhanka xeraha oo xerada markaas ardamaata carab iyo ciidamo taageero degdeg ah ayaa guriga noogu imaaday ama noogu imaadeen ugu dambeyntii wax kasta way dhaceen waxbana markaas waxba inoogamay tegin ayay tidhi haweeney soddon sano jir ah oo sheegtay inay kooxihii soo weeraray ay dhaceen hanti qoyskeeda iyo weliba guryo kale oo ku yaala aaga ay degan yihiin afartii novembar xoogaha taageerada degdega ah iyo weliba maleeshiyaadka carabtu waxay markaas joojiyeen khadiija waa soddon iyo lix sano jir ah afartii waxayna markaas ugu hanjabeen inay dili doonaan haddii ay lacagta ku wareejin weydo waxadabcan wax ka yar wax yar kadib waxaan aragnay nin oo la socday wiil saddex jir ah oo ah waxaana ay joojiyeen nin ka tirsan maleeshiyaadka carabeed oo bilaabay inuu cunuga markaas karbaash ku sameeyo isagoo nin weydiistay lacag sawirada dayax gacmeedka waxaa kale oo markaas muujinaysaa biliqo iyo weliba khasaaro xadgudasho oo xerada ka dhacay inta dhexeysay shantii ilaa iyo toddobadii novembar iyadoo dab markaas dabcan dab markaas ka muuqanaya gagaarka dabcan abuuraha haweeney oo ayadana saddex ilaa afar labaatan sano jir ah kusoo laabatay xerada waa ardamaata oo ka timid bariga jaad tobankii novembar ayaa dabc ka warantay waxa ay aragtay carab iyo ciidamo taageerada degdeg ah ayaa guri igu yimid qiyaastii waa toban jeer waxayna hortaa billiqaysteen xerada oo dhan waxayna iga tageen cunto la-aan iyo weliba lacag la-aan mustafa waxa uu goobjoog ka ahaa xukun dil ah oo lagu fuliyey waa toddoba nin novembar toddobadii kadib waxa uu arkay meelsho carb ah oo ay bilaqaystay gurigii gaabad dabcan uu ku gabanayay kana dumiyeen dhegeystaal maalintaas kadib waxa uu arkay dad carab ah oo dabcan baabuur weyn keenaya meel u dhow saldhigga booliiska ee waa ardaama maqribkii waxaan arkay dumar carbeed oo ka faray dabcan ku farxaya iyo weliba carabtii oo soo raacaya baabuur weyn weliba waa gaari dameer waxay arkeen iyagoo oo wax walbaba dhegeystayaal waa sida ay sheegayaane wax walbo dhacay dabcan albaabadana dabcan muraayadaha daaqadaha xataa baabuur dabcan baabuur iyo weliba erishkado sida markaas warbixinta ay markaasi sheegayso dhegeystayaal markan aan fiirina dhegeystayaal bal warbixinta qaramada midoobay ayadana markaas ay soo saartay dhanka soomaaliya markan aan fiirino waxaa laga hadlay fatahadaha iyo roobabka iyo xaaladaha halkan markan ay marayaan fatahadaha khasaaraha badan geystay ee soomaaliya ayaa kasii daraya dhibaatooyin badanna geysanaya dhegeysta leba-aan markii horeba ka jiray qeybo badan oo kamid ah dalka daadadku qeyb kamid ah dhegeysta daadadka heer gobol ah oo markaas dabcan la xiriira dabcan cimilada socota ee loo yaqaano elnino badweynta hindiya ee dibol kuwaas oo sameynaya heerkulku sare ee badda islamarkaana keenaya roobab ba-an oo dadku ay ka dayaan ee la saadaalinayo in ay sii jiri doonaan ilaa iyo janaayo labada kun afar iyo labaatanka sidaa laga soo xigtay dhegeystayaal hay-adda maareynta musiibooyinka qaramada midoobay ee sodoma ugu yaraan konton ayaa ku dhimatay daadad xoogan oo maalmo socday kuwaas oo ahaa kuwii ugu darna ee tobankii sane ee lasoo dhaafay waxayna saameeyeen in ka badan ilaa iyo hal dhibic todoba iyo toban milyan waxayna oo dabcan barakiciyeen in ka badan ilaa iyo lix boqol sagaashan shan kun oo qof oo dhegeysta soomaaliya waxaa ka jirta dabcan waxaa ka jira abaaro waa abaaro xoogan iyo roobab mahigaan ah oo kuwaas oo soo noqonoqonaya laba dhacdo oo ximilo xum oo caadi ah iyadoo dalka uu kasoo kabanayo abaartii ugu darneyd ee daba dheeraatay ee muddo afartan sano ah oo dabcan ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa afartan saddex kun oo qof kuna barakaceen in ka badan ilaa hal dhibic shan milyan oo qof roobabka nino ayaa ka dayay oo dabcan soos oo sababay dhimasho badan iyo weliba barakac hore leh oo soo gaaray bulshooyinka marka horeba la wiiqay waxaa kale oo ay burburiyeen kaabayaashii muhiimka ahaa oo ay ku jiraan wawadooyin weliba waa buundooyin caqabad ku noqotay socodka gaadiidka halidda biyaha nadiifka xarumaha caafimaadka cunnada iyo sidoo kale waxbarashada waxaa kaloo ay waxyeelo soo gaartay dabcan qeybta markaasi nadaafadda taasoo keentay khatarta cudurada biyaha ka dhasha dhacdada elnino waxay sidoo kale ku hanjabaysaa inay markaas cawaaqib xun ay ku yeelan doonto nolosha haweenka iyo weliba gabdhaha waxay diyaar u tahay inay kasii darto saboolnimada dumarka dabcan xadido dabcan xoriyadda jireed iyo weliba fursadaha waxbarashada hoos dhigidda dakhliga qoyska dumarka ah iyo weliba carqaladeynta adeegyada caafimaadka ee bulshada ee laga marmaanka u ahay habeenka uurka leh iyo weliba kuwan dabcan kuwa nuujinaya shanta dabcan shadka dadka u nugul ayay markaasi kamid yihiin dhegeystayaal sida haweenka kasoo jeeda dabcan qabiilooyinka laga tirad badan yahay iyo weliba kuwa nadaafada ah meelaha khatarta sare dhegeysta waxay markaas la kulmi doonaan faa-iido darooyin sii kordhaya marka helitaanka adeega uu hoosu dhaco saameynta ba-an ee elnino waxay u baahan tahay inay markaasi kordhiso dabcan baahiyada barnaamijya dabcan binaadinimada ee dadka ay dhahsado ee dahsadoon waa dabcan dadka inay marka waa dadka iyadoo markaas sugnaanta cunada iyo weliba caafimaadka la filayo inay noqdaan kuwa ugu badan ee sameeyaan roobka mihigaanka ihi ee hadda da-aya ayaa durbo sababay dhimasho iyo weliba burbur waxayna ku soo aaday dabcan dhabarka dambe ee abaarta labada kun koob iyo labaatanka labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal waxaa leeyahay labada kun saddex iyo labaatanka dad lagu qiyaasay ilaa sideed dhibic laba shan milyan qof ku dhowaad kala bar dadka soomaaliya ayaa u baahan gargaar binaadinimada iyo weliba badbaado nafadbaadin ah oo deg deg ah xaaladda waxaa ugu sii daray daadadka ka dhashay elnino qorshaha ka jawaabista binaadinimada soomaaliya labada kun saddex labaatanka kaasoo lagu raadinayo ilaa iyo laba dhibic lix bilyan oo boqolkiiba afartan keliya ayaa markaasi la maalgeliyey dowlada dalada ay markaasi ku midaysan yihiin urada aan dowliga ahayn soomaaliya waxay markaasi ka dhiganaysaa in haddii aysan jirin taageero deg deg ah xaaladaha binaadinimada ay kasii dari doonto sidaa darteedna waxa ay markaasi ka codsanaysaa dalalka deeqbixiyaasha hay-adaha shirkadaha qurbajoogta soomaaliyeed dhegeystayaal waa dabcan shakhsiyaadka samafalayaasha inay markaas usoo bandhigaan dhaqaale dheeri ah oo deg deg ah oo lagu taageeraya dadka ay saameyntu ay markaasi keentay ama u keentay fatahadaha hadda gobolka markaasi ka dhacaya dhegeystayaal aan kusoo qabta dhegeystayaal adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal hadda waxaa lagu leeyahay ka taxadar fraud safaricom dadka qiyaameynaya shacabka ayaa la yimaada hab cusub oo ay markaas ku qiyaami karayaan dhegeystayaal juulisa niquelia manicon haddaba ka taxadar yaa lagaa dhicin macluumaadkaada adigoo haddii markaasi macluumaadka si qaldan lagugu soo galo waxaa lagaa doonayaa inaad si ula xiriirto lamarkan fariin a u qorto saddex saddex saddex ee lagu gudbinayo warbixinta dadkaasi dhegeystayaal iska ilaaliya dadkan xaqiiji mar waliba cidda markaasi aad la hadlayso cidda lacag aad u dirayso iyo cidda kuusoo dirayso iyo weliba in markaasi lagugu xadgudbo ilan hoobsino halbaa la siistaaye haddaba ka warqab telefoonkaada la soco waxyaalaha markaasi lagugu soo qaldami kara dhegeystayaal iyadoo hadday soo badatay waxaa sidoo kale dhacayaan fuliza embesa iyo sidoo kale mshwari haddaba dhagaha fur waxaan rabnaa inaa markaasi ka horeyso iyaga macluumaadka o dhanna gacantaad ku haysto safaricom kuma weydiinayso macluumaadka ama lambarka markaas adiga waxaa u baahan tahay balse ayaa kusoo wacayaan oo kaa soo wacan lambarka eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber lambar kasta oo dabcan aad kala ka sheekaysan kuwaad ka gudbaysa waad iska dhaafaysaa dhegeysa waxaa sidoo kale dabcan ka warbixinaysaa wixii faragelin ah qadka simkarkaaga ama xatooyada macluumaadka shaqsideed wac waa hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaar aad u hesho ha noqonin qof la qiyaamayo taxadar lahoogu dhegeyste toban daqiiqa inoo soo hartay marmarkan aan soo qabtay mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah waana shirkada dhegeysa ee isgaarsiinta safaricom ayaa halkan dabcan ugu leeyahay haddaba shirkada safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisha u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay kuleeyihiin hamaka talulu ingia digital neon soo qabso telefoonka waa neon ultra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabso neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom waliba shabakada ee www dot masoko dot com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga four g waana markaas kuleeyihin hamaka taluulu safaricom hadda ayaa waxay doonaysaa in macaamiisheeda ka faideystaan fursadahan ama ay ka faa'iideystaan fursadahan internetka sida waxbarashada iyo wax lamidka safaricom waxay ku siinaysaa adeega internetka one g b oo bilaasha mar waliba oo aad iibsato telefoonka neon ray neon ultra waxaa hadda dhegeysaad iibsan karta telefoonkan cusub ee neon smart neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo macquul galah oo aad awoodi karayso fursadan ayaa keli waxaad ka faa'iideysan kartaa dhammaan macaamiisha ama ka faa'iideysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaaniin kabame tushalaha soomaalida dhacdana macaamiisha telefoonka ee two g three g hama kataluulu tusaale dhegeysa markaad haysto telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karto waxaad ka faa'iideysan karto waxba fara badan sida markaas inaad ka barta xirfadda cusub telefoonka waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko dot com googlekaa sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaad adiga doonayso danaynayso telefoonka waxu adeegsan kartaa inaad markaas guriga kaga soo shaqeyso aad u isticmaasho tilmaamaha qariirada googleka sawir ay sidoo kale ku qaadi karta waxa lamidka ah waxaa markaas arkaysa dad fara badan ka faa'iideysa weliba gabdhaha oo ka barta cunno karinta iclaanka qurxinta telefoonka waxaad ka helaysaa waa dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko dot com dhegeystayaal aan kugu daro dhegeystayaal mid kada adeega qeybta barnaamijka ah ee waa adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal bangiga k c b bangiga k c b waa mid markaas dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena dhegeystayaal in ka badan ilaa iyo boqol labaatan lix sano k c b oo ah midka waa mid kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuraya shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilow ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacawinta dowladaha fulinta yaryar ilo mashaariicda baaxadda fududaynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo marayo ganacsiga waa ganacsiyo waara oo la joogteyn karo weliba hindisa asaasiya k c b waxay si hagarla-aanay u gudatay hadafkeeda in markaas ay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursado ah ha noqotee halkuu dhigo for people for better k c b waxay doonaysaa in nolosha ay ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helaysa waxaa kamid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax banaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhawey bangiga ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for better star f m cutub gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal waad ka mahadsantihin la socodka dhegeysiga star f m haddaba dadka qiyaameeya dadka haddaba waxau leeyahay safaricom fraud ayaa awareness ee lagu leeyahay haddaba ka digtoonow ayaa lagu dhicin oo lacagtaada iyo sidoo kale macluumaadkaada ayaa la dhicin dadka qiyaameeda shacabka ayaa dabcan la yimaadeen hab cusub ama dabcan hab cusub ayay la yimaadeen dadka kenyaanka ahi maalin weliba oo markaasi la dhibaateynayo haddaba mobilada waxaa markaas leeyahay mid kamid ah akoonada bangiga oo qof waliba uu ku keensada lacagta dadka qaar baa dabcan keydkooda ku wadaa telefoonada qaar baa iska diiwaangeliya bangiyadooda mobilada halka tuugada ay doonayaan in lacagta ay xadaan jiwlize niqueli ama nikon dadkan ayaa ku takhasusay inay iska dabcan dhigayaan bangi safaricom dadka shaqada aad dabcan aad ka dalbatay ama kuwa shaqadu markaa shaqooyinka waa raalli ahdo kuwa shaqooyinka waa kuwa bangiyada ka shaqeeya kuwa safaricom ka shaqe dabcan waxay iska dhigayaan kuwa markaas bangiyada ka shaqeeya safaricom kuwa ka shaqeeya iska dhigayaan weliba kuwa meelaha markaas dhalinyarada shaqada ay ka dalbadaan kuwa ka shaqeeya iska dhigayaan saraakiisha dowladda ayaa iska dhigayaan halka kuwa kale macalimiin ay iska dhigayaan halka kuwa kale maamulayaasha ay iska dhigayaan iyo waxa la midka safaricom ayaa had iyo jeer macaamiishada garab taagan oo dooneysa inay ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka la qiyaameynayo haddaba lambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinta dadkaas ayaa dabcan la habeeyey oo la cusbooneysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba si kulsida waa si markaas aad ula hadasho shaqsiga hubso wax walbo aad sameyneyso lana xariir lacag dabcan la xariir lacagta shaqsigaad u dirtay waxa lamidka ilaan hubsino halba la siistaa haddaba ogow qofkaad la hadlayso waa ha qaldamin oo cid waliba markaas kusoo gasho ha ku degdegin ha ku fududaanin ogow macluumaadkaada waa kuu muhiim haddaba wax waliba ay ku isku di'i karaan oo waxay adeegsanayaan adeegyada markaasi safaricom ay bixiso sida fuliza mshwari mpesa waxa la midka haddaba dhegaha fur wax walba oo markaas tilaabo a qaadaysana ka horeysay oo waxaa noqotaa qof markaasi macluumaadka kaa hayo oo ha iskaga dhacdhicin hadday markaasi xitaa kuugu hanjabaan wax walibo dheg jalaha u siinin waxaa kii lambarka keliya safaricom qofka ay weydiinayso mise macluumaadka shaqsiga cid waliba macluumaadkaada kuma weydiin karto haddii mar lambarkaada lagu weydiiyo haddii markaa beenkaada mpesa lagu weydiiyo iyo macluumaad kale oo qaldan haddii lagu weydiiyo waxaad leedahay maba maqlaye dhega malihi waxna ma qoro indhamamalihi baa leedahay dhegna malihi waa lambarka keliya kaa wici dabcan soo wici karto safaricom mise kaa soo wici karto waa lambarka ah eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber waa zero seven two two dibl tree waa dabcan waa zero seven two two waa zero seven two two waa zero zero zero zero zero zero saddexdaas saddex zero waa lix zero dhegeystayaal waa waa eber toddoba laba laba lix zero ayaa xiriirtaa dhegeystayaal sidaas markaas lambaradaas zero zero ayaa u badan lixda u dambe waa zero ina noqotaa dabcan laba lambar waa zero seven two two zero zero zero zero zero zero nambar kasta oo kale oo dabcan ka sheekeysana ha ka qabanin oo ha ku mashquulin oo dhegjilaha u siinin sidoo kale inaad markaas ka warbixiso wixii faragelin ah qadkasta simkaaga kaaga ama simkaaga dhegeysan ama xatooyada macluumaadka shakhsiyaadkaada dabcan waxaa wici kartaa lambarka hal eber eber one hundred ama waxaa wici kartaa lambarka laba eber eber two hundred ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex tree tree tree waa lambarka dhegeystayaale tree tree tree si gargaar ah aad u hesho ha noqonin qof la qiyaameynayo taxadar lahow dhegeystayaal star f m cutub gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan dhammaantiina ku mahadsantiin xulashada dhegeysiga la socodka waa niga mahad celinaa dhegeysta arrimaha gargaarka biniadamada qaxoodiyada dhegeysana barnaamijka inta badan diirada ku saaran kaga hadalna xaaladaha guud dhegeystayaal ee inta badan qaramada midoobey ka hadasha dhegeystayaal shukran dhammaantiina ku mahadsantiin xulashada dhegeysiga la socodka sida wanaagsan amar walba aada dhegta ugu raaricsaan ana u xulataan idaacadda star f m saaxiibayaal haddii aad ku sugantahay nairobina waaxigeed waa hal eber shan dhibic sagaal haddii aad mumbaasaad ku sugantahan waa hal eber saddex dhibic shan haddii aad gaarsi iyo dhadhaab xeryaha qaxootida faafi iyo sidoo kale tanaariva masalani aad ku sugantihiin dhigiisa waa sagaashan toddoba dhibic eber haddii aad wajari habasweyne ku suganta waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad mandheere ku suganta waa sagaashan waa mandheera balad xawsuufta banisa raamu lafey waxaad inaga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic shan dhegeystayaal haddii aad masiolo balambala meeru madowgaashin aad ku suganta waa hal eber laba dhibic saddex wasaabi dimoyaali xuduuda etoobiya dhanka sideetan toddoba dhibic toddoba ww w star f m co k halka aplicationka apka halkaas sidoo kale aad kala socon kartaa ama aad kasoo dejin kartaa dhegeysta wax walibo ama meel walba aad ku sugantahay meel walibo hadday meherada tahay haddii aad ganacsi iyo weliba meelaha kale ganacsi xafiisyaad aad ku sugantahay dhegeystayaal halkaas si toosa aada ogala socon kartaa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari anigoo yusubakada barnaamijka nala socodsiinaya niidda haddii inaan dhegeysa nii farsameynaya shukran dhammaantiin waxaan markaasi soo kala qaadan hay-adaha qaramada mid sida hay-adda u n ocha hay-adda qaramada mid oo qabilsan qaxootiyada u n s r hay-adda cunnada adduunka w f b saddexdaas hay-adood ayaan soo kala qaadanay dhegeystayaal oo ka hadlayan xaaladaha waxyaalaha markaasi ka taagan wadamada dhegeystayaal sida falastiin iyo sidoo kale suudaan iyo waxaan ka hadalnay keliya wadanka ee soomaaliya oo fatahada iyo xaaladahaasi dhegeystayaal ilmaantiin aad baad mahadsantihiin nabadgelyo waad ku mahadsantihiin shukran saaxiibayaal